kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe barnaamijka aynu kaga hadalno toddobaad walbaba wararka iyo dhacdooyinka la xidhiira qurba joogta ayaa toddobaadkan waxaa marti noogu ah qoraaga buugga maamuladii iyo madaxdii soo maray soomaaliya buuggan ayaa waxaa ku qoran taariikhdii shakhsiyaadkii soo maamulay soomaaliya tan iyo xilligii xorriyaddii wakhti ku siman kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii qoraaga buuggan oo lagu magacaabo cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan ayaa dhowaantan waxa uu ku soo bandhigay buuggan magaalada london ee carriga ingiriiska waxaana barnaamijka ugu horreyntii aan ku weydiinayaa ujeeddada uu ka lahaa qorista buuggan marka hore waxaan jecelahay guud ahaan qaybaha bulshada soomaalida inaan halkan uga jeediyo salaan dhiiran anigoo u rajeynaya nabad iyo xasilooni waarta oo guud ahaan dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ka hana qaada mustaqbalka dhow dhinaca kale burburkii dowladnimo ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay dhammaan xarumihii ama waaxyihii wax lagu kaydin jiray hadday taariikh ahaan lahayd hadday cilmi ahaan lahayd hadday siyaasad ahaan lahayd waxay la tahay dadka waxaan ka mid ahay soomaalida ee isu xil saaray bal inay mustaqbalka dhow ee mugdiga la geliyey ee dadka soomaalida ahi inuu iftiin kusoo kordhiyo taas ayaa igu riixday inaan qoro buuggan aan ugu magacdaray maamuladii iyo madaxdii soo martay soomaaliya buuggan sida aad aragtay wuxuu ka kooban yahay taariikhdii hogaamiyeyaashii soomaalida soo maray hadday ahaan lahaayeen madaxweyneyaal hadday ahaan lahaayeen ra-iisul wasaareyaal hadday ahaan lahaayeen guddoomiyeyaashii golayaasha shacbiga qaranka iyo guddoomiyeyaashii baarlamaanadii soomaaliya sidoo kale waxaa ku jira shan iyo labaatankii xubnihii golihii sare ee kacaanka ee muddadii koob iyo labaatanka sannadood ahay ka telinayay soomaaliya sidoo kale waxaan fursad u siinayaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed in ay bartaan taariikhda dadkii ama dhalinyaradii aas-aaska u dhigtay madax banaanida maanta aan haysano waxaa wax badan laga sheekeeyaa saddex iyo tobankii leegada qof kasta oo waayeel ah ama hadda gaaray da-da lixdan sano haddaad weydiiso muuqaalka saddex iyo tobankaa qof ruux sheegi karaa magacyadooda dadka soomaalida ahi maanta waa ku yaryihiin marka waa dhaxal aan ugu talagalay inay bartaan ubadka soomaalida ah aafada ay kasoo gaartay dagaalada weli ka soconaya geyiga soomaaliya waayahay ma waxaad dareentay baahi loo qabo in taariikhdii dib loo helo gaar ahaan intan aad xustay eed soo qaadatay shaki kuma jiro arrintaas iyada ah buuggani wuxuu noqonayaa buuggii toddobaad muddadii aan ololaha isaga ah ku jiray daabaco guud ahaan tirada bugaagta aan daabacay waa sagaal buug baahiyaha jiraana ma aan arkayo ee u baahan in la daboolaana waxay tahay in dadka taariikhdooda la baro in dadka hogaamiyeyaashooda la baro waxaa dhici karta malaha meelaha qaar xumaan iyo samaan waxaad arki doontaa bejka dambe ee buugga qoraal yar oo kooban aan ugu talagalay dadka inay wax ku qaataan oo ah ama uu tiriyey abwaan cabdi maxamed amiin oo ahayd taariikhdu dadkay bartaa bartaa dunyada waayaheeda taariikhdu dadkay bartaa inay dawga toosan maraane ninna ma diido ninna ma doonto ee runtay dacal ku haysaa waayahay haddii bal aan soo qaato qurba joogta ayaad hadda la hadlaysaa dabcan waxaad joogtaa magaalada london ee cariga britain waxaa jira in qurba joog fara badan ay halkaasi ku dhaqan yihiin oo soomaaliyeed da-yarta soo koraysa luuqadda soomaaliga aad isugumay fiicno haddaad eegto intooda badan marka loo eego hanaanka meelahay ku dhasheen iyo halka ay ku koreen in badan oo ka mid a marka ma waxaa jira luuqado kale oo aad buuggani ku daabacday buugaagta aan qoray waxay isugu jiraan malaha meelaha qaar ama dadka taariikhdooda qaar waxaan ku qoray afka ingiriisiga laakiin mustaqbalka dhow waxaan rajaynayaa marka dawlad garab istaagta oo soomaaliyeed ama shacbi soomaaliyeed oo garta halganka iyo wixii aan dadka soomaaliyeed muddadan iyada ah ee dhibaatada lagu jira ku biiriyey ay garaystaan qiimaha ay leeyihiin shaqada aan hayo ama guud ahaan qorayaasha soomaalida ay hayaan in lagu turjumo luqado kale waayahay soomaalida haddii dib loo eego taariikhdooda waxaa soo gelaya dhaqankii waxaa soo gelaya noloshii dadka noocyaday ahayd dhan walbaba maxaad ku doorbiday inaad qaadato dhinaca hogaanka iyo maamuladii iyo xagga siyaasadda aad awoodda saarto
shaki kuma kuma jiro sababta aan ku doortay walow ay jiraan bugaagta aan qoray waxay isugu jiraan sidayda waxaan aad u jecelahay ururinta dhinaca siyaasadda iyo dhacdooyinka dhinaca taariikhda ee soomaaliya soo maray walow sugaanta iyo dhaqanka soomaalida laftooda aan wax ka qoray wax badanna aan aan ka qoray sida bugaagta sooyaalka sugaanta cabdullaraage iyo buug aan ugu magac daray xulka maansooyinka soomaaliyeed oo ay ku jiraan gabayo guurow geeraar shirib masafo hees iyo iyo shirib iyo noocyada kale ee sugaanta soomaalida laakiin marka aan usoo noqdo su-aasha jawaabteeda waxay ila tahay sababta aan ku doortay shacbi xuni ma jiro oo caalamkan dushiisa maanta ku dhaqan wax xumaada waa hogaanka haddii hogaamiyaashu xumaadaan waxay ila tahay waxaa dhacaya wixii soomaaliya ka dhacay oo kale haddii la helo hogaan cadaalad ah oo san waxaa imanaysa horumar rajada aan ka qabaana waxay tahay digaal aan mujtamaca soomaalida maxaa yeelay hogaamiye kasta oo kusoo biira siyaasada soomaaliya waxaa loo tirinayaa maalmaha hore waxaad arkaysaa ra-iisul wasaare la magacaabaya waxay qabiilkiisu ka samaynayaan xaflado daafaha dunida waxaa la magacaaba dooranaya madaxweyne sidoo kale waxaa la dooranaya guddoomiye baarlamaan waxaan rabaa mujtamaca soomaalida ah inay ka gudbaan fekerkaas isaga ah oo ay u gudbaan ballanqaadkii hogaamiyihii ku guuleysta ballanqaadkii shacbiga u sameeyo in isaga codka la siiyo ujeedadeedu waxa ay tahay in aan tusino dariiqa ama tubta toosan dadka soomaalida waayahay ee taariikhda soomaalida intaani way ka qaraweyn tahay dhinaca siyaasadda marka loo eego ee dagaaladii ahliga ahaa dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeysay marxaladihii adkaaya dalka maxaa kuu diiday inaad sii faahfaahisood gudaha usii waxaad jira howluhu isma kor saarnaa waxaad jira buuggan buuggii ka horreeyey wuxuu ahaa horseedayaashii halaaga soomaaliya buuggaasi ruuxii dareen lihi wuxuu arkaya waxa aan kaga waramay ee ah ballanqaadyadii been abuurka ahaa ee kooxihii dullaanka ku ahaa qarannimada iyo madax banaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ee magacyada somaly national movement somaly salvation democratic front somaly united somaly front united somaly congress itay ee dullaanka ku ahaa inay ridaan xukuumaddii dhexe ee jamhuuriyaddii soomaaliya ka jiri jirtay koob iyo labaatan sannadood laba iyo labaatan sannadood ka hor markii ay meesha dawladdaasi ka baxdana waxaa meesha ka dhacay inay isku duulaan qabaa'ilka soomaalida maxaa jira damac damaca ku kala dhex jiray dartood waxa waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo koox kasta oo hogaanka dowladnimo ee soomaaliya ilaa tan iyo madax banaanidii markii la qaatay ay iyadoo unu haysato inay leedahay oo ay isaga dhigto meesha haddii laakiin waa dhinaca kale marka aan hadalkaaga u qaado shirarkii dib u heshiisiinta ee soomaaliya waxaan daabacayaa waqti aan fogeyn dhammaan shirarkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay ama la isugu keenay qaybaha bulshada soomaalida ha ahaadeen hogaamiye ku-xidyadii soomaaliya ha ahaadeen hogaamiyaashii dhinaca dhaqanka ee soomaaliya iyo heshiisyadii ay gaareen iyo saxiixiyadooda
barnaamijkii qurbe oo uu maanta marti noogu ahaa cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo dhowaan soo saaray buug ka hadlaya taariikhda maamuladii dalka soomaaliya ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa intaaynu mar kale ku kulmi doonno barnaamij midkan la mida waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo